howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday murtadiinta siddeedii labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha agoosto sannadda labada kun iyo afariyo labaatanka xalay oo sabti ahayd ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismo hooy u ah madaxyaweynta murtadiinta oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dhismaha la beegsaday oo lagu magacaabo biij view ayaa wakri u ah xildhibaanada wasiirada jawaasiista iyo shaqaalaha dowladda ridada howlgalka ayaa bilowday tobankii habeennimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay allah fadligii u suuro gashay inay ka gudbaan xeendaabyadii amniga ee ka soo horreeyey dhismaha gudahana u galeen xarunta howlgalka ayaa socday muddo lix saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jiray siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada iyo jawaasiista loo yaqaano dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadowga ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinnay waa konton iyo afar murtad dhaawacuna waa siddeetan iyo toddoba murtad howlgalkan barakaysan wuxuu argoosi u yahay qof weliba oo muslim ah oo dhibbano u ah dulmiga iyo jowrka xukuumadda ridada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana murtadiinta dabadhilifyada ah u caddaynaynaa in fal weliba oo ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan midhaheeda qaraarna ay guran doonaan allah idinkiis waxaan bogaadin iyo tahaniyad halkan u marinaynaa halyeeyada guutada istishaadiyiinta ee fuliyey howlgalkan barakaysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hoyaadba u diiday cadowga kuna beegsaday meel weliba oo uu gabaad ka dhigtay gacmahoodana uu allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagnaa islaamka iyo muslimiinta waxaan leennahay jasaakumullaahu khayra aljazaa allah ha weyneeyo ajarkiinna iyo abaalkeenna guul iyo nasrina ha idin gaarsiiyo ku sugnaada dhabbaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku adadkaada cadowgiinna kuna baratama nafurka iyo shahaadada waddada allaah waxaadna u dagaalamaysaan difaaca dadkiinna dalkiinna iyo inay ummaddu addoommo u noqdaan khaaliqii abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allaah waxaadna la dagaalamaysaan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiinna iyo dalkiinna waadna guulaysanaysaan allah idinkiis allah wuxuu yidhi الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله